kumbuyuutarku waxa uu ka mid yahay xirfadaha aasaasiga ah ee xiriirka la leh inta badan shaqooyinka la qabto waxayna taasi keentay in qaybaha kala duwan ee bulshada sida ragga iyo dumarka ay xooga saaraan barashada xirfadda kumbuyuutarka magaalada kismaayo waxaa ku yaala xarumo kala duwan oo lagu barto xirfadaha gacanta oo kumbuyuutarkuna uu ka mid yahay xirfadda kumbuyuutarka oo markii hore ay barashadeeda raggu u badnaan jireen waxaa hadda soo badanaya dumarka fahmay muhiimadda ay leedahay barashada xirfaddan qaar ka mida gabdhaha xirfadda kumbuyuutarka ka barta xarunta farsamada gacanta kt a ee magaalada kismaayo ayaa nooga warbixiyey waxa ku dhaliyey in xirfaddan ay bartaan iyo waxa ay ka faa'iideen inta barashadeeda ay ku guda jireen iyagoona sheegay inay rajeynayaan mustaqbalka inay shaqo ku helaan xirfaddan marka imaanaya ma ahayn qof kombyuutar aqaana ama meel laga mara halka marka imaado maro waxaa barta sida loo shida keliya waa barashadeeda sida loo shida waxaan si bartay sida magaca loo qoro waxaan si bartay sida loo safgareeyo xitaa muhiimadda ma aha barashada af soomaaliga xataa hadaad taqoonid halkan aad ku qortid waa geesnimo kombyuutarka loogu barto waxweyn iga saaciday waxweyn lambar one waxaa bartay magac marka qorsaa u safgaraan lahayd lambar two waxaan kaloo bartay in aan haddii aan maanta qof kale kombyuutar isticmaala haddaa arka inaan geesnimo aa ku dhisto oo aan ka shaqayn karo kombyuutarkaas sida halkan ooga bartay waxaa kaloo ka bartay wax badan sida magac loo qoray xitaa haddii rajistar camal dad haddii aad qoraysa si aa ugu safgaraysan kartid casharada iskuulka camal haddii arsi aa ugu safgaraysan kartid oo beesar ugu xirta halkan aa ku keysatid waxyaaba badan waxaa igu dheli lambar one waxaa ahar dumar sida banaan dumarkana shaqooyinka ragga aad uma helaan waxaa igu dheli inaan aniga nafsadeeda aan meel marin karo oo nin aan u fariisan hooyay aaba u fariisan haddii aan mustaqbal mustaqbalkayga ammaanka marin karo haddii oo combyuutarka barashiis haddii aad reer yeelata xitaa waa baran kartaa ciddii ku dhex yeeli karaa online ahaan waa baran kartaa dad hadaa baraysa xitaa meeshada ku baraysa adoo reer kaale ilmaha dhaqanayo muhiimadda kombyuutarka aad iyo aad fiicanta markaan imaanayay xitaa ma garanayn sida loo dumiyo kombyuutarka in loo daaro sida fayl loo soo furto maxay aheeday warqad sida loo saafgaraysto waxaasoo dhan ma garanayn markaan halkaan imaaday walaahi xirfad in la barto horta muhiim waayo yacni inaad xirfadaha badsatidna waa wax laga maarmaan ah ani hadda waxaa soo bartay xirfadda ah teijin waxaan kaloo garanayaa cilaan oo garanaya haddana xirfadda waan iska sii basanaya un inaan ku shaqaysto aan jiilka iga dambeeyana aan u faa'iideeyo wixii aan ku dhaamo walaa waxyaabo badan sidoo kale horumarna way kuu tahay inaad xirfadaha basbaratid dadkaa dambeeyana aad ku faa'iideyn kartid oo adi serious ay kaa tahay inaad baratid waxaan waxyaabo badan aan lasoo koobi karin sida inaa aqoon ii korortay aan waxyaabo badan aan ka faa'iideysa inaan xirfadaha aan bartay aan dadka ugu faa'iideeyo marba marka ka dambaysa waxaa soo badanaya haweenka baranaya farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan xirfadda kombyuutarka iyo xirfadaha kale ee muhiimka